hogayaha dowladda hoose ee magaalada beledweyne yaxye cabdiraxmaan xuseen ayaa radio beelow sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii lagu arkay iyadoo qashina ku shubaysa webiga shabeelle oo inta badan biyihiisa ay ku tiirsan yihiin bulshada magaalada yaxye cabdiraxmaan xuseen xogayaha dowladda hoose ee magaalada beledweyne ayaa marka hore sharaxaya dhibaatada lagala kulma qashinka lagu shubay webiga shabeelle waxaan u mahadcelinayaa idaacadda beerula taala socotaan baa xilligan joogo webiga webiga oo si yacni ebro sii noqonaya oo yacni xilligan oo kale webiga markuu noqdo waxaa la rabaa in laga ilaaliyo waxyaabaha qashankii waxyaabaha balastig oo kale in laga ilaaliyo waana caqabad weynay ku noqonaysaa oo hadday noqoto xoolaha iyo hadday noqotaba bil-aadankaba hadday noqotaba biyaha caweynaba waxaa badanaaba waxaa laga dhaliya ama waxaa laga keena waxay ka imaadaanba webigay ka imaadaanoo maanta hadaa qashin ama balastig ama cirbida ama waxyaaba qashin hadaa ku shugtid oo kale xaaladda iyo yani sheego khataraha ama cudurada ka imaanaya waxaas waa waa gari kartaan insha allah bulshadana waa wacyigelin fara badan ayaan midaas meeraan dhaweynka dowladda haasan ka dowladda hoos ahaan u sameyn doonaa hadduu ilaaha idmo yacni dadkii maqaayadaha iyo badanaa xaafadaha qashimanka dadka soo arooriyo waxaan digniin la farayaa inay ka joojiyaan ama inay ka ilaaliyaan waana dareemi karaan yacni ayagoo fahmi karo ama ayagoo xol fahmi kara ayay ku shubayaan qashin walba waxaa looga talagelay goob cayabanaa looga talagelay ama si kale haddaa u bayaaniyo waxaa jira meel qashin la geeyo banaanka magaalkiisa haddaa banaan magaalkiisa awoodno gey karin xaafadaada horteyda ayaad waxaad ka qodanaysaa god kadib ayaad halkaas gubaysaa wixii qashin wax kugu imaan kara malaha cid kugu qabsan kartan malaha waxaa la farayaa ama isheego mar kale haddana la farayaa bulshada qeybeeda kala duwan kamaaleyda iyo maqaayadleyda iyo dhammaan suuqaha khudaarta iyo dhammaan inay ka waantoobaan arinka khatarta ah bulshada khatarta u ah deegaanka khatarta u ah dhammaan xoolahana khatarta u ah in ay ka tigtoonaadaan arinka tan xigtana ka maamul ahaanka dowlada hoose ahaanna waxaan badanaa wacyigelin fara badan u sameyn doonaa xaafadaha qeybeeda kala duwan iyo dhammaan maqaayadaha iyo dhammaan ganacsatada insha allah maraan dheereen waa arinkaas waa ku guda jirnaa hadduu ilaaha idmo inta badan waxaa la sheegaa in qashinka laga keeno maqaayadaha farmashayaasha iyo guryahaba laftarkooda webiga lagu shubo xilligana saad hore u sheegtay webigu biireeyey dhibaatooyin caafimaad baa xiliyadan oo kale ka dhasha ka dowladadas ahaan soomaaha inaad ciidan u sameysaan oo aada meelaha qashinka lagu shubo la geeyo si ay uga ilaaliyaan dadka maxaa qashinka ku shubaya maxmed oo aad aa mahadsan tahay arrinka waa arrin yacni isheego dowladda hoose ahaan u diiwaangelisan waa arrin in lagu dhaqaaqo maraan dheereen lagu dhaqaaqi doono hadduu ilaaha idmo midaas iyo shaqooyin kala badan insha allah midaasna way nagu jirtaa qorshaha in loo sameeyo ciidan gaar in loo sameeyo meelahaasoo kale qashimaadka dadku aruurinayan in lasoo qabto la ganaaxo ganaax ayay mudan yihiin weliba arrinkaasna waa arrin yacni ku guda jirno maraan dheereen insha allah waana bilaabi doonaa intaan bilaabin ka horna waxaa hadda usii sheegaynaa bulshada oona yacni sii tabinaynaa sii ogeysiinaynaa inay ka waantoobaan hadday kabaabitoo waayaan ama insha alla ama isheego iska ilaali waayaan waa waa insha allah waa arrin si go-aan deg deg ayaa laga qaadanaa ganaaxna deg degna oo lagu fulinaa insha allah marka yani waxaa cabaysaan badanaa maanta qashinka hadda ku shubtidoo kale biri waxaawaa ceelka ugu jiro ugu horeeya waa biyaha waxuu keena wigoo keena laga yaabaa xoolaha adiga kuu joogo ama ilmahaaga ama isheego waxaase dhow saameyn badan inuu ku yeeshaa laga yaabaa marka insha allah bulshada degmada beledweyne inay ka waantoowaan meel walba ay joogaan inay ka waantoowaan yani isheego biyaha iska wasaqeynin ama biyaha ilaalsadaan biyahooda xiliyadan oo kale waa ogtihiin xiliyada ugu daran waayo waa xiliyada ugu halisan waayo xiliyada dabeelaha kacsan waayo maanta waa aragtaan xiliya waxaa lagu jiraa xagayaa lagu jiraa biyo wasaqeysan hadaa cabtaan waa xaaladda waa ogtahay sii noqonaysa marka xakawaantoowaan waxaan iska ilaaliyaan wixii caqabad ku ahna ama dadkii si dhuumaasha si yacni dhuudhuumashaan lagu ugu shubayn dadka dadkaasna dowladda ayaa gacan adag ku qaban doonta insha allah
dhulka shwanbiyoodka ayaa inta badan ka dhasha marka uu biyo yareeyo webiga shabeelle isla markaana lagu shubo qashinka